aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dagaalyahanada wax iska caabinta ee reer khaza ayaa maanta kamiin u dhigay xoogo ka tirsan ciidanka yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen magaalada rafax ee koonfurta jiidda muqaawamada reer falastiin ee ka dagaalamaya xayndaabka khaza ayaa maanta baahiyey inay kamiin u dhigeen cutubyo ka tirsan ciidanka gumaystaha oo ka koobnaa toban askari islamarkaana ay ka dhigeen kuwa dhinta iyo qaar kale oo dhaawacma kadib markii uu najaxay kamiinkan ka dhacay koonaha bari ee magaalada rafax sidoo kale xoogaga wax iska caabinta ayaa sheegay in diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo uu leeyahay maamulka yuhuudda ay ku soo degtay goobta uu kamiinka ka dhacay si ay u daabusho askarta maamulka yuhuudda ee dhimashada iyo dhaawaca noqday diyaaradda ayaa markii ay sidaasi u soo cagadhigatay waxa ay geesiyaasheena ku fureen xabad aad u tiro badan oo diyaaradda ka hor istaagtay inay wax u qabato sidii ay iyadu rabtay ayaa sidoo kale la raacsiiyey warka ka soo baxay muqaawamada khaza ee lagu sheegay kamiinka maanta ka dhacay magaalada rafax dhanka kale ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa falal dembiyeedyo ka dhan ah muslimiinta reer falastiin maanta ka geystay xaafadda alrimaal ee dhacda galbeedka magaalada khaza sida ay ku warramayaan ilwareedyada caafimaad oo ku sugan gudaha xayndaabka ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa toddobiyo toban qof ku dilay halka uu tobanaan kalena ku dhaawacay gantaal uu ka soo tuuray gawaarida gaashaaman islamarkaana uu la dhacay maqaayad iyo suuq ku yaala xaafadda alrimaal ee ku taala galbeedka khaza sidoo kale duqaymahan xooggan ayay diyaaradaha maamulka yuhuudda maanta ka fuliyeen goobo kala duwan oo dhaca koonfurta bariga iyo galbeedka jiidda khaza duqaymahan ayaana dhammaantood waxyeelo kala duwan gaarsiiyey dad shacab ah oo barakacyaal u badnaa geeska kale tobaneeyo qof ayaa ku dhintay duqaymo xagga hawada ah oo ay isweedaarsadeen dowladaha bakistaan iyo hindiya afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka bakistaan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan lix iyo labaatan ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afartan iyo lix kale oo dad shacab ah duqaymo ay diyaaradaha dowladda hindiya ku garaaceen lix goobood oo dhacda gudaha dalka bakistaan wakaaladda wararka ee a b ayaa dhankeeda maanta tabisay iyada oo soo xiganaysa mas-uul bakistaani ah in dadka ku dhintay duqaymahan ay maanta hindiya ka fulisay dhulka bakistaan ay ku jiraan saddex iyo toban qof oo ku jiray masjid xilli ay dhacayeen howlgallada duqaynta ee hindiya dhanka hindiya wakaaladda wararka ee royters ayaa iyadoo soo xiganayso mas-uul hindi ah oo ka tirsan xukuumadda new delhi waxa ay xaqiijisay in toban qof oo hindi ah ay ku dhinteen halka afartan iyo siddeed kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha bakistaan ka fuliyeen mandiqada kashmiir qaybta ay hindiya maamusho wasiirka difaaca ee dowladda bakistaan ayaa dhankiisa maanta sheegay in ciidankooda xagga difaaca hawada uu maanta soo riday ilaa lix diyaaradood oo dagaal ah islamarkaana ay leedahay dowladda hindiya xilli ay dulhabanayeen mandiqad ay ku sugan yihiin ciidamada bakistaan ugu dambayntii dowladda suudaan ayaa xiriirka diblomaasi u jartay imaaraadka carabta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda khartuum war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda suudaan ayaa lagu xusay in dhammaan xiriirka diblomaasiyadeed ay dowladdaasi la lahayd imaaraadka carabta gebi ahaanba la jaray taasi oo ku timid khilaaf soo jiitamayey ee ka dhex jiray labadan dowladood iyadoo dowladdaasi ay gebi ahaanba safaaraddeeda kala baxday dalkaas khilaafka labadan dal ee xumaaday ayaa loo aanaynayaa garab istaagga dadban ee dowladda imaaraadka carabta ay la garab taagan tahay xoogaga taageerada degdega ah kuwaas oo xasuuqyo wuxuushnimo ah ka geystay gobollada dalka suudaan halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan shacab ah